Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland Xaydin Saleebaan Xaashi ayaa deegaanka Bulobartiro oo dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka daafuray tababar lagu baranayo farsamada gacanta kaas oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka degan deegaanka Bulobartiro ee waqooyiga Kismaayo. Dhallinyaro iyo haween ayaa ka mid ah dadka fursadda u helay mashruuca in ay ka faa'iidaystaan. Dadkan ayaana ka mid ahaa kuwii dibudejinta loogu sameeyey deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo ay saameysay fatahaadda El Niño. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland Xaydin Saleebaan Xaashi ayaa ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay mashruucan.
waa maalin kale oo aynu joogno eh, deegaankii luglow ee loogu talagalay mashruuca durable solutionka ee dibudejinta loogu samaynayo dadkii ku barakacay abaartii laba kun labaatan labaatan iyo kow iyo fatahaadii elniinada ee laba kun labaatan iyo saddex ee waddankan ka dhacday dadkii ku barakacay biyuhu qaadeen oo ilaa jilib ilaa buucaale dhulkan deegaamadii ay deganaayeen ee beeraha ku lahaayeen dadkii biyuhu ka soo qaadeen xoolihii ka qaadeen ee deegaanka nuglow la dejinayey halkan waxaa loogu talagalay ilaa toban kun oo qoys in loogu sameeyo deegaan ay noloshooda ku daberaan guryo ay degaan oo lagu deegaameeyo xirfado ay ka shaqaystaanna loogu abuuro oo mashaariic badan oo integration ah oo wasaarado badan wada quseey- saameeyaba yaan qayb ka nahay annaga wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan u xisaarannahay deegaankan cagaarintiisa iyo dadkan in lagu tababaro in laga maarmo tamarta geedka iyo dhuxusha in la soo gooyo mashruucan eh, hadda burjikada ee aan samaynayno eh, wuxuu wax weyn ka geysanayaa in la ilaaliyo dhirta deegaankeeda iyo bahalkeeda burjikadani waxay beekhaamisaa dhuxusha dhuxul yar baa lagu isticmaali karaa waana laba nooc baa lagu tababaray ninkan iyo tiimkiisa macallinka iyo tiimkiisii hore wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo hay-adda u n d b baa tababarkoodii iska kaashatay toban nin oo xirfadlayaala baa loo tababaray oo inay hawshan qabtaan tababar fiican ku qaatay isagoo keligiisa maanta inagala jooga raggii kalena kolley xirfadahooda ay ku shaqaysanayaan deegaamada iyo dalkay kala jiraan wixii ay barteen bayna ku shaqaysanayaan isagoo maanta shan iyo toban buu tababarayaa beri shan iyo tobankaani nin waliba macallin buu noqon doonaa isaguna dad buu anfacaya oo ummadda soomaaliyeed uga faa'iideynaya wixii uu bartay